ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa geeka caasimada dalka ka dahafuray mabaadi'da nabadda soomaaliya weynuusu ku hadalay qiimo nabadda wasiirka wasaaradda arrimo gudaha federaalk iyo reeding heliisiowka mudane axmed macalin fiqi yaa sheegay in dadka madalla ka sugan iyo meeli shalduun iyo kushalkoyan dhaqamo shalduuniyo leen haddana yoolshayeeta inay ku shaqeeyaan nabadda wasiirka wasaaradda arrimo guda axmed macalin fiqi iyo wayba usadhinaa kala xusay munaasabada dahafurka mabaadi'da nabadda ee soomaaliya iniya ka-eedasah ee wasaaradda arrimo guda ee dowlada federaalk soomaaliya gabagabaytay reedan feeryowka canaanka reedan heliisyowka qaranka sayti oo la ansixiyay diseembar sanadkii hore ee dhowaano la dahafurahaya
akhyaarta kale oo nabadda iyo biis bildinka halkan ka shaqayn jiray ka shaqeeya oo muddada dheer soomaaliya la soo shaqaynayana iyagana runtii maanta waxay noo tahay baartinar cusub oo nagu soo biiray waxaa nala jooga hay-ado biis la interbiis ay ka mid tahay oo soddon sano soddon sano dalkan nabaddiisa ka soo shaqaynayay oo wax badan foundation dhigay iyo hay-ado tiro badan oo lookala iyo kuwa internationalaba halkan way ku sugan yihiin maanta waxaan helnay garab weyn oo adduunka iyo inta boqol iyo intaasoo organisation ay ku midaysan yihiin barnaamijkii principles for peace iyo soomaaliya inuu ka ambaqaado ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weybowsan mahadnagay dhammaan hay-ado soomaaliya ka shaqeeyow gaar ahaan hansi gaaren ka shaqeeyow ammaanka waynuusi sheegay in hata caalamka obsuyin iyo kujarta taasaytio keedin nabadlaanta anka dambeyntii ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa weybowsi sheegay in wasaaradda arrimo guda ee dowlada federaalk soomaaliya iyo hormuudan eta arrimo reedan heliisyowka iyana muhiimadna iyo in leta dowladnimada
waxay dhalatay ama ay banoogu timid soomaaliya horta waa uga mahad celinayaa inay u doortaan soomaaliya meeshii ugu horreysay ee ay ku lonji gareeyaan may ku dahfuraan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin laakiin waxaa dhalateen xilli caalamku ay cabsi badan ka jirto maanta caalamka aan marayno markii la yidhaahdo nabadda cabsi badan baa ka jirta wakti maalin dhoweyd ay brogramkaas asaga oo dadweynaha loo soo bandhigaayo dialogue la furaayo oo ay hogaaminayaan labada wasaaradood wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshisiinta iyo federaalka iyo wasaaradda cadaaladda oo aan filaya in fara badan oo idinka ka midi in aad goobjoog u haydeen ood ka qayb qaadanayseen annagu marka waxaan u soconnaa waan ku faraxsannahay in xilligan laga furo soomaaliya laga dahfuro principaleskan iyo organizationkan waana soo dhawaynaynaa waxayna la alline garaynaysaa ay la socotaa meeshaan annagu u soconno iyo waxaan doonayno iyo soomaaliya geedi socodkeeda ayuu la socdaa waxaanan ku faraxsanahay inay istaageerayaan brograamka iyo frameworka ay wasaaraddu dejisay arrimaha gudaha ee la xidhiidha arrintaas iyo midkan inay is-allaan garaynayaan oo isla dhaqaaqi doonaan addiidaada laakiin waxaan mar kale ku celinayaa caalamku wuxuu marayaa oon sidii gabayaagii carabigaha uu yidhi waa qaafilatun yaquuduhaa ibliis marka meel fool xunaa loo socdaa laakiin soomaaliya meel fiican bay u socotaa